Magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa laga daafuray tartanka kubadda cagta kaasi oo lagu maamuusayo bisha barakeysan ee Ramadaan. Munaasabadda lagu daafurayo tartankan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada Balcad, ciyaartoyda loo qabtay tartanka, iyo qeybaha kale ee bulshada. Aweys Cali Barre Guddoomiyaha Ciyaaraha degmada Balcad oo daafuray tartanka ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tartanka.
degmada balcad noogu furmaayo tartanka ramadaan kaab ee soo agaasimeen wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda hirshabeelle iyo urur- xiriirka urur kubadda cagta hirshabeelle iyo maamulka degmada balcad Ee, waxaa loo qab- waxaa loo qaban rabaa ee, laba iyo toban koox oo ah heerka saddexaad ee degmada balcad Ee, balcad waxay lahayd ee, laba heer maantana waxaa nasiib u yeeshay- yeelanay inaan sameyno heerka saddexaad tanta koodna maanta wanuu furmayaa Qaar ka mid ah masrafta kasoo qayb gashay munaasabadda lagu daafurayo tartanka ayaa bogaaday maamulka degmada Balcad.
tartamada cayaaraha degmada balcad khaasatan seeriya c iyo seeriya b oo aan horan looga baran inay ka dhacaan degmada balcad mudnaantaas waxaa iskale degmada balcad oo ah degmo isboorti annaga waxaa ka mid ahaan jirnay dadkii hore oo kubadda cagta cayaari jiray ee, ilaa heer gobol waan filayna in ee, mustaqbalka markay dhallinyarta kubacdo in la gaarsiiyo heer seyre b seyre c ilaa junioris in la gaarsiiyo waan filaynay mahaddaas waxaa iska leh xiriirka degmada xiriirka kubadda cagta degmada balcad Een, sidoo kaleeto waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta oo heerkan soo gaarsiiyey maanta isboortiga degmadana een, muddada gaabneed uu uu ka shaqaynayana uu gaarsiiyey meel aad u sarayso wax badanna uu ka bedelay heerar kala duwanna markaasiiti uu gaarsiiyey Een, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta hirshabeelle oo ayagana een, wax badan degmada garab een, ku siinaayo een, ataag wanaagsanna u muujinaya inay saaraan een, si loo horumariyo een, isboortiga degmada balcad mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba een, waan u mahad celinayaa wasaaradda Tartankan ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaadan doonaa isdhexgalka dhallinyarada ku nool xaafadaha ku yaala magaalada Balcad.